أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maliishaad murtadiinta ka tirsanaya dhimashii dhaawaca ku noqday howlgallo maanta mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen walaayaadka baay iyo galgaduud dowladda xabashada etoobiya ayaa ciidamo u dirtay gobolka city iyadoona soomaalida gobolkaasi kula dagaalamaysa qowmiyadda cafarta ku tilmaantay argagixiso duudbaxyo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya kataabel khabaari ayaa baahaysay filim cusub oo lagu soo bandhigayo sida munaasabadda ciidul adxaa looga wada ciiday wilaayaadka islaamiga ah gaalada midowday ee caalamka ayaa walaac xoogan ka muujisay weeraro khasaaro culus lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta oo mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen oo koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jamcame ee wilaayada islaamiga jubbada hoose kun qoys ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin wilaayada jubbada dhexe ay ka samaysay degmada jilub ee wilaayadaas wilaayada islaamiga baay ayaa dowra diini ah u soo gebagabaysay urwadeennada maktabka sakawaadka degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in walaac xoogan ay ka qabaan in mujaahidiintu ay la wareegaan dalka soomaaliya kadib bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin arbuco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay labaatanka bisha dulxija kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan maleeshiyaad murtadiinta ka tirsanaya dhimashii dhaawaca ku noqday howlgallo maanta mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen wilaayaadka baay iyo galgaduud ciidamada mujaahidiinta waxay maanta xaafadda daarfuur ee magaalada baydhabo ee wilaayada baay qaraxa kula beegsadeen maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhintay hal askari oo magaciisa lagu soo koobay antena waxaana sidoo kale qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya mujaahidiinta ayaa maanta weerar ka mid ah u dhigay maleeshiyaad murtadiin ah kuwaas oo ku socdaalayay duleedka magaalada ceeldheer waxaa weerarkaasi lagu dilay hal askari oo murtad ah kaasoo lagu magacaabi jiray bilisho axmed carab dowladda xabashada etoobiya ayaa ciidamo u dirtay gobolka city iyadoona soomaalida gobolkaasi kula dagaalamaysa qowmiyadda cafarta ku tilmaantay argagixiso cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo haya dowladda xabashida itoobiya ayaa kumanaan ka mid ah askarteeda u daadguraysay galbeedka gobolka city ee dhulka soomaali galbeed halkaasoo isbuucyadii lasoo dhaafay ay ka socdeen dagaallo ay dad badani ku dhinteen war-saxaafadeed kasoo baxay taliska ciidamada xabashida ayaa lagu sheegay in ciidamo dheeraad ah loo daadgurayey dhul ay ugu yeedheen bariga itoobiya oo ay ula jeedaan dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga ku jira taliska abiy axmed ayaa shacabka soomaalida ee maleeshiyaadka anfarta la dagaalamaya ku sifeeyey kuwo argagixiso ah isagoo wacad ku maray inuu dib u dejin u sameyn doono anfartii laga ceriyey galbeedka gobolka city warka kasoo baxay xukuumadda adis ababa oo ah midkii ugu horeeyey tan iyo markii kumanaan askari oo etoobiyaan ah ay tageen deegaanada candhuufa cadayti iyo garbe ciise ayaa muujinaya sida xabashadu ay mas-uul uga tahay dagaalada soo noqnoqday ee ka holcaya mandiqadda dhinaca kale odayaasha iyo waxgaradka kasoo jeeda galbeedka gobolka city ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen waxay ugu jawaabeen warka kasoo baxay nidaamka xabashida odayaasha ayaa carabaabay in baaritaan dheer oo ay sameeyeen kadib ay ku ogaadeen in ciidamo etoobiyaan ah ay qayb ka yihiin xasuuqa lagu hayo shacabka soomaaliyeed ujeedkuna uu yahay in dhulka soomaalidu degto loo gacangeliyo qowmiyadaha kale ee etoobiya shirkan aan qabno nagu qasbay waa hawl culays nagu soo kordhay shantii sanee soo dhaaftaba in wali culays ku jiray ku ka siyaada ah oo xaqiiq ah maadaamaan helnay iyaan ugu qasbay inaan shacabka aan la wadaagno oon u sheegno wuxuu sida u socdo iyo hawluhu sida u socdaan guud ahaanba soomaali iyo caalamkaba inaan ogeysiino tahay maxay tahay shantaas saneba waxaa la sheegaa in soomaali iyo canfar dhul xuduudaha isku laynayaan ayaa laga warramaa miidhiyaasha cadacadaha ama dadka laga dhaadhacsho laakiin waxaan ogaanay oo xaqiiq ah oon markii horeba ogeyn oon aan u raadinayno uun caddayn oon iminka caddayn saxa aan helnay in dowladda etoobiya uu ugu horreeyo jaranka jarannadiisa kale ay ku jiraan inay waddanka naga rayaan oo xaqiiqoo dhab ayaan helnay inay waddanka naga rayan ilaahay baana fura waddanka iyagu nagaba rari karaane laakiin inaan inaan ogaanno cidda na raraysa inaan canfar ahayn magaca canfar unbaa loo yeelay salaadiinta gobolka city ayaa si cad u sheegay in jenaraal birhano juula oo ah taliyaha ciidanka abiy axmed uu ciidan gaar ah u xilsaaray sidii dhulka soomaali galbeed gacanta looga bixin lahaa cidda koobka ahna waa jaranka guud ee etoobiya birhaanu juulaa baa koobka ah xogtaan hayna iminka dagaaladii intii leekaa ay dhacay waxaa la sheegi jiray ama iminka aan xaqiiqsanay in ciidanka etoobiya ciidamo gaar u tababaran oo dariiska laga saaray inay canfar la soo gelayeen dagaalka dagaalkii cundhufoo kale dagaalkii dalla heloo kale wixii qoryaha waaweyn ah ayay guryaheenna gubay inay ciidanka etoobiya haayeen canfar ku jireen xaqiiqdii baan helin garbaciisa xasuuqii lagu xasuuqay in qorshaha ay la dhigeen qaabkii loo xasuuqay qaabkii magaalada loo goodoomiyey ciidankii ay dugsanayeenna habeen madow laga walaray iyadoo sabab laga dhiganayo dagaalkii tigreeg ayaa adkaaday oo halkaaban ku xoojinayna subaxii dambena shacabkii la xasuuqa iminkan xogta dhabtaan hella muxuu yahay cashuurigii aan fadhinasiin oga kicin lahayn ciidamo etoobiya caddayti lagu soo shubay cundhufo lagu soo shubay gawaani la keenay garbaciisa la keenay baan iminka haynaa arrimahani oo idil ayaa waxay ku soo aadayeen xilli dagaallo isbuucyadii lasoo dhaafay ka dhacayay galbeedka gobolka city ay maleeshiyaadka soomaalidu dib ugu soo ceshadeen deegaano dhowr ah oo horey looga qabsaday balse waxaa markii dambe dagaalka soo farageliyey ciidamada federaaliga xabashida kuwaas oo mandiqada oo idil gumaysi ku haystaa mahadsanid walaalka caliyare dibadbaxyo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan haya dibadbaxyada noo soo bilowday toddobaadkii tagay islamarkaana ka soconaya magaalada nairobi ee caasimada wadanka kenya ayaa sii karaar qaadanaya iyadoo booliiska wadanka ay u taaglaayihiin ka hortaga shacabka caraysan ee weerarada xookugalka kusoo qaadaya xarunta baarlamaanka iyo goobaha kale ee dowladda dibadbaxyaasha oo ka caraysan hindise sharciyeed ay soo saartay dowladda wadankaasi ayaa xirtay wadooyinka waaweyn ee magaalada iyagoo adeegsanaya dhagaxaan iyo taayiro ay ku gubayaan wadooyinka iyo afaafyada hore ee xarumaha dowladda muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya shacabka caraysan oo jeexjeexaya calanka wadankaas iyo boorarka dowladeed ee ku dheggan wadooyinka booliiska ayaana dibadbaxyaasha u adeegsanaya sunta dadka ka ilmaysiisa iyo rasaas noolnool iyagoona toogasho u geystay tiro ka mid ah dibadbaxayaasha dhanka kale waxaa habeennimadii xalay hadal jeediyey madaxweynaha wadankaasi william ruuto isagoo isku muujiyey mid ka xun waxa ay ku dhaqaaqday xukuumaddiisa ee sababay in shacabka kenyaanka ah ay ka caroodaan muuqaalka khudbadda william ruuto oo soconayay muddo ka badan toddoba daqiiqo ayuu kaga hadlay arrimo kale oo dhowr ah oo quseeya qadiyadan sidaa in amniga wadanka lagu soo celin doono sidiisii hore iyo inuu ka xun yahay madaxdii shalay lagu weeraray gudaha xarunta baarlamaanka wadankaasi banaanbaxyadan gelgelay magaalada nairobi ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan baarlamaanka wadankaasi uu qalinka ku duugay sharci maaliyadeed oo ay si aad ah uga soo horjeesteen shacabka kenyaanka ah mahadsanid walaalka cabdiqani kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo sida munaasabadda ciidul adxa looga wada ciiday wilaayaadka islaamiga ah walaalka xaaris cabdiqaadir ayaa warbixin inooga diyaariyey isdaarkaasi
muuqaalkan ay soo saartay kataabel akhbaariyaha ee lagu soo bandhigay sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah waxaana lagu arkaya qaabkay dadka muslimiinta ku kala dhaqan qaar ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka u maamuusan munaasabada ciidda waxaa la arkayaa fagaarayaal ku kala yaala wilaayaadka oo lagu oogayo tukashada labada ragcadood ee salaada ciidda waxaana ugu horeeya musallaha deegaanka kuunyo baro ee wilaayada shabeellada hoose
من صام حقا واتقى جذلنا يلبس سعده مع من يحب قد التقى
magacayga oo ah maxamed jaamac waxaana maanta ku iidayaa fagaara saciid cabdille maxamed waxaa u ducaynaynaa walaalaheen falastiin inuu ilaahay guursiiyo inuu ilaahay guursiiyo غرد حلقا والسعد غرد حلقا والمسلمون تزينوا متبسما متأنقا goobaha uu muuqaalkan sida looga ciiday soo gudbinayo waxaa ka mid ah degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan halkaas oo la arkayo musallaha oo ay soo buux dhaafiyeen kumanaan ka mid a bulshada degmadaas iyo deegaanada hoos yimaada والكون أضحى بالنقا degmooyinka ceelcadde ee wilaayada gedo iyo buulo fulay ee wilaayada baay ayaa iyagana ka mid ah goobaha uu filimkan oo soconaya muddo shan iyo toban daqiiqo soo bandhigayo sida looga ciiday ciiddii lasoo dhaafay ee al-adxa سقا والبشر فيهم باسقا مشرقا والكون أضحى بالنقا حلقا waxaan ku yidhnay iid wanaagsan oo farxad leh ilaahay baa ku mahadsan taas ilaahay baan ku xamdinaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay jabiyo gaalada ah insha allahu tacaala falastiin allaha u gargaaro ayada alla yuhuudda kusoo duushanaya allaha jabiyo متأنقا يتبادلون تهانيا والبشر فيهم باسقا sheekh fu'aad maxamed khalaf oo dadka muslimiinta kula ciiday degmada bulafulay ee wilaayada baay ayaa kasoo muuqanaya filimkan isagoona faqaraha kula hadlay kamarada kitaab al ikhbaariya فكبروا والسعد غرد حلقا هذا السرور عبادة والعيد شرع وثقا قال الله تعالى في كتاب العزيز وب- وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون waxaan ku faraxsannahay ciidan oo ciidul adxaa ah maalinta weyn aan soo gaarnay allahna soo gaarsiiyaan uga xamdinaynaa waxaanu ku ciidaynaa musallihii weynaa ee ku yaallay fulay waxaan ku ciidaynaa farxad iyo amni iyo khayr allah baan uga shuginaynaa subxaanahu wa tacaala mu'miniintana waxaan ugu yeeraynaa meel kasta ay joogaanba in ay farxaddaas ku ciidaan oo allah uga shukriyaan nicmadiisii uma dalika waxaan ugu yeeraynaa aljihaadu fii sabiili illah in diinka ilaahay loo jihaado walaalaha ee falastiin waxa ku dhacayo qof walba waa arkaya marka waa inaan diinka ilaahay u jihaadnaa oo gaalada la dagaalnaa oo allah kelmaddiisa ilaa kor noqonaysana waa inaan jihaadka wadnaa waxaan u tahniyeynaynaa mus- muslimiinta oo dhan aan u tahniyeynayaa meel kastay joogaan mujaahidiintaan u tahniyeynaynaa dhammaan dadka ahlu khayrka waxaan leenahay taqabbal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal deegaanka buurdhaxunle ee wilaayada bakool degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud jirib wilaayada jubbada dhexe iyo degmada jamaame ee jubbada hoose ayaa ka mid ah goobaha muuqaalkan uu soo bandhigayo sida ay bulshada muslimka sida weyn ugu damaashaadeen ciidul adxaa ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo shan hijiri iyaga oo gudanaya tukashada salaada ciidda sida uu yahay dareenkooda iyo muuqaalo qurux badan oo ka imaanaya faqarayaashii lagu maamuusay munaasabadii ciidda ayaa lagu arkaya filimkan kooban ee lagu soo bandhigay sida looga ciiday qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga
gaalada midowday ee caalamka ayaa walaac xooggan ka muujisay weeraro khasaare culus lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta oo mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya walaalka cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey walaaca daran ee laga qabo howlgallada ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin iyo dhaqdhaqaaqyadooda ciidan ayaa ku sii badanaya kufaarta caalamka ee duulaan gaaleedka ku jooga dalkeenna muslimka ah ee soomaaliya kalfadhigii ugu dambeeyey ee gaalada qaramada midoobey ku yeesheen magaalada new york ee dalkaasi maraykanka ayay ku muujiyeen wakiilada gaaladaas u qaabilsan dibidaabyada muslimiinta geeska afrika cabsida weyn ay ka qabaan mujaahidiinta kalfadhiga ayaa la hor keenay laba weerar oo gaalada si weyn loogu xanuujiyey islamarkaana ka soo gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira naf iyo maal weeraradaas ayaa waxay kala ahaayeen kii cagmarinta ahaa ee ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galguduud iyo weerar kaloo loo adeegsaday madaafiic oo lagu garaacay saldhigga ciidamada xabashida etoobiya ay ku leeyihiin garoonka diyuuradaha ee magaalada baydhabo kaas oo golaha ammaanka la horgeeyey kulankan ay magaalada new york ee dalkaasi maraykanka ku yeesheen xubnaha waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayay ku soo qaadeen halista weyn ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku hayso ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya kusoo duulay iyo masaaliixda dowladaha reer galbeedka ee u joogaan dalkeenna maxamed amiin suweyf oo ah ergeyga midooda afrika ee soomaaliya islamarkaana gacanta ku haya galka ciidamada kufaarta admis ayaa khudbadiisa ku sheegay in shabaabulmujaahidiin ay yihiin awood halis ku ah waxa uu ugu yeeray dowladnimada soomaaliya iyo faafinta dimuqraadiyadda wuxuu golaha gaalada ammaanka ka hor caddeeyey in weeraradii ugu dambeeyey ee degmooyinka ceeldheer iyo baydhabo ay muujiyeen in mujaahidiintu ay awood u leeyihiin agaasimka weeraro laayaan ah madaxa midooda gaalada afrika ee soomaaliya ayaa weerarkii cagmarinta ahaa ee bishan ka dhacay degmada ceeldheer ku sifeeyey mid halistiisa lahaa wuxuu sidoo kale sheegay in weerar loo adeegsaday madaafiic lagu qaaday saldhigga ciidanka xabashida etoobiya ee magaalada baydhabo uu sidoo kale muujiyey cabsida uu midooda afrika ka qabo halista sii kordhaysa ee mujaahidiinta weerarkaas ayaa geystay khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed waxaana ku baktiyey toban isugu jirtay siddeed askari oo xabashida etoobiya ah iyo laba sarkaal oo caddaan ah oo la socday ciidanka xabashida diblomaasiga kaafirka ee afrikaanka ah ayaa u sheegay golaha ammaanka waxay ugu yeeraan in cabsida laga qabo mujaahidiintu ay tahay in ay dib u qabsadaan magaalooyinka dhaca soomaaliya haddii ay baxaan ciidamada kufaarta atmis arrinkaasina uu yahay suurtagal weyn murtadka lagu magacaabo cabdisalaan guuleed oo horey usoo noqday taliya ku-xigeenka hay-adda jawaasiista ee nisa ee kooxda riddada ayaa sidoo kale dhowaan sheegay in aan la dhayalsan karin halista mujaahidiinta al-shabaab ma ahan wiilal yaroo soomaaliya oo caata ah oo jidadka dhex ordaya khatartooda way ka weynta intaas dhaqaalaha al-shabaab u aruuray iyo siday adduunka maanta ula falgelayaan iyo qorshahooda ciidan oon waxba iska bedelaynin iyo intaxi surdoonkoodu yahay markaad fiiriso qorsho soomaaliyeed waa ka wenyahay al-shabaab way ka khatar badan yihiin wayna ka awood badan yihiin intaasoo jeer ka badan inta dowladda soomaaliya ay ku tashanayso ama ay fahamsan tahay calaacalka kufaarta iyo dabadhilfyadooda ka soo yeeraya waa miday sii ogaayeen natiijada ka dhalan karta la dagaalanka towxiidka iyo junuudiisa waxayna horey u sheegeen haddii looga adkaado dagaalka in ay dib jeedin doonaan sidii ku dhacday maleeshiyaadkii afghanistan oo kale mahadsanid walaalka rabaani munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jamaama ee wilaayada jubbada hoose sidoo warbixintan ku eegayo bashiir muxidiin ow ayman waxay ahayd xaflad ballaaran oo loo qabtay toddoba iyo labaatan arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho dhameeyey barashada qur-aanka kariimka kuwaasoo dhiganayay madarasada alhuda degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose madarasadan oo ka mid a madaariista taxfiidka ee ka furan degmadan ayaa la aasaasay sanadkii labada kun iyo tobankii waxaana ka qalinjabiyey boqolaal arday iyadoona hadda ay wax ku bartaan ku dhowaad saddex boqol oo arday waxaana lagu baraa qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa culumta shareecada iyo luqada carabiga munaasabad dhowaan loo qabtay ardaydan oo ka dhacday gudaha madarasada ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame culimo salaadiin waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn qaar ka mid ah ardayda madarasada alhuda ee degmada jamaame ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed aad u soo jiitay kasoo qaybgalayaasha أيها الآباء والأمهات والعلماء والنقباء أقول لكم مرحبا بهذه الحفلة المباركة هي حفلة اختتام القرآن الكريم بعدد من طلاب مدرسة الهدى في مدينة جمامة بولاية جب السفلى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وأقول للمعلمين والوالدين شكرا لكم بعد شكر الله تعالى على ما بذلتم به من جهود كثيرة ما حقيقة التجويد لغة واصطلاحا التجويد لغة إتيان بالجيد واصطلاحا علم يعرف به إعطاء كل حرف حقا ومستحقا من الصفات والمدود وغير ذلك كالترقيق والتفقيم ونحوهما maamulaha madarasada alhuda macalin cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay xafladan xafladatan waxaa loo qabtay arday dhiganaysa madarasada alhuda ee dhammaysatay qur-aanka kariimka ah ardaydaas ayada ah tiradeedu waa toddoba-iyo labaatan arday allah subxaanah wa tacaala uu namakaniyey in qur-aanka kariimka ah ay dhammeeyaan allah subxaanah wa tacaala ayaa ku mahadsan kadibna waxaaba waalidiintooda ayaa ku mahadsan marti sharaf kala duwan ayaa halkaasi kelimada ka jeediyey waxaana ka mid ahaa suldaanka beesha mursade suldaan maxamed maxamuud maxamed deeq maantana xaqiiqo waaye waxaa cagsi ah shalay dugsiyadaa la ilhaanaysan jira oo dhararka jajaaxar ku dhigta la dhihi jiray maantana waa ujeeddaa ilmihii in ay sida rasuulka calayhi salaatu salaam uu noo sheegay ziinada ilmaha in lagu dadaalo quruxdooda in lagu dadaalo ilmihii dhar isku say ah in loo talo maasha allah tabaarak allah xaqiiqo waaye waxaan dhihi karnaa waxbarashada qur-aanka waa ilaahay waa hormariyey ugu dambeyn qaar ka mid ah waalidiinta ka soo qaybgala munaasabadda ayaa halkaasi kula hadlay warbaahinta islaamiga ah iyagoona muujiyey siday ugu faraxsan yihiin in ubadkooda ay dhammeeyaan qur-aanka kariimka alxamdulilah aadaan ugu faraxsannahay caruurteenii oo qalinjabisay maasha allah aad iyo aadaan ugu faraxsannahay alxamdulilah macalimiinta juhdiga bixisane khayr allaha siiyo miisaankooda xasanaadka allaha u saaro aad iyo aadaan ugu faraxsannahay maanta meesha waxaa ka dhacay xalfado aan la soo koobi karinoo aad u qurux badan ay meesha ka dhacday oo shuxuurteenna aad u kiciyey alxamdu alshukr ilaah waa ku mahadsan waxaa ii dhigtaan maanta waxaa ku qalinjibiyey lix caruur ay qalinjibisay laakiin maanta hadda waxaa u dambeeyay labo wiil iyo gabar madaarista lagu barto qur-aanka kariimka ee ka furan magaalooyinka wilaayaadka islaamiga dalka waa kuwa had iyo jeer lagu qabto xaflado noocan oo lagu weyneynayo qur-aanka kariimka taasoo lagu soo bandhigo jiil xifdisan qur-aanka iyo culumtiisa mahadsanid awo ayman kun qoys ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin wilaayadii jubbada dhexe ay ka samaysay degmada jilab ee wilaayadaasi haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya cismaan axmed obow in ka badan sagaashan deegaan oo laga maamulo degmada jilib ayaa ka faa'iidaystay deeq raashin qiybin ah oo wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay ka fulisay degmada jilib mashruucan oo ahaa mid lagu daryeelayay dadka masaakiinta ah ayaa lagu siinayay raashinka noocyadiisa kala duwan waxaana qaybintiisu ay ka dhacday xarunta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib halkii ay ka socotay raashin qaybinta oo ay ka faa'iidaysteen kun qoys ayaa si wanaagsan ku qaadanayay raashinka mana jirin isku dhexyaac iyo bob sida lagu yaqaano meelaha ka baxsan maamulada wilaayaadka islaamiga ah warbaahinta islaamiga ah ee landulus ayaa wareysatay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta kana warramay waxyaabihii la siiyey walaayad waa mahadcelinana raashin ay siisay beeraleyan ahay waxaan deganahay kaytooy alxamdulilah ilaahay mahaddiiso maanta waxaana la siiyey haaf bariis ah haaf bur ah haaf sokor ah iyo caag saliid iyo shandarwo maanta farxaddii aad iyo aad mala soo koobi karo weligii waxaan arka maas kumbareero alxamdulilah wilaayada islaamka allah korka yeelo waxaa ka mid ah haaf bariis haaf sokor haaf bur saddexla saliid iyo shandarwo islaamka allah korka yeelo deegaankayna buur fuule insha allahu tacaala ilaahay mahadle walaayada mahadlete maanta farxadaan reereen way maynana sii markaan haaf bariis haaf sokor haaf buur caag sadaala saliid ilaahyow walaalahayn oo falastiin oo gumaadka la kahayn murugteen yahayd insha allah cabdilaahi bare mariiray ayaan ka imaanay mujaahidiinta waxay noo qeybisay raashin saddex loor iyo macal saddexla mujaahidiinta kor allah ka dhiga gaalada allah jabi amiirkeena cubeyd allah xafido deegaankayga mansuubiyirow ah koley walaayadda islaamka ayaan nagu aday marka hadda waan ku sugannahay degmada jilib marka yaani raashinka qaadani marka aad iyo aad ilaha ka mahadsanya walaayada ka mahadsanta raashinka hadda faroo ka hayna raayada toohidka kor allah ninka dhigo kuna dhashay waagaada loo yaqaano cabdilaahi baale walaalaha maanta waxay nisiyeen oo talaadada ay tahay saddex haaf mid oo bariis ah mid bur ah mid sokor ah cag saliid iyo xabad shandaroo ah ayay nagu kaalmeeyeen annagaa tabaalacisan yuusuf xasan kaskiyaa la yidhaahdaa deegaankayna faarnool wa waxaa lay siiyey sidacla saliid xaaf bur xaaf bariid xaaf sonkor abrahafu ali aamiin balaqmaaro waay deegaankay walaayada maanta raasheen fiican bilaaranaana siisay haaf bur e haaf bariis e haaf sokor ah iyo shandarwo iyo saddexla saliid
maasha allah farxadeenna maanta maasha allah walaayadaa ku mahadsan kayr allaha siiye raashiin haaf bur haaf bariis haaf sokor shandarowe saddexle saliid ayaa nala siiye kayr allaha siiye raayaha tawxiidkaa ku hoos noolna maasha allah ilaahay ha noo nimca ilaahay cadaawad ha naga qabta gaalada allah hanaga jubiyo nimcaan ku noolnahay gaal waxba oogama baahnin saangad aragaasa raashinka korfadhi oo walaayadii isiidii alxamdulilah hamaali ahaa maxamed dhaqane xansha la yidhaahaa degmada jilib ayaan deegaanku oon ka tirsanahay ma aha maanta keliya oon qaadano dhowr jeer oo hadda lamid ahoo kaleon qaadanaa jiraa mar iyo laba iyo saddex aan ahayn raashinka walaayadda sharafta leh dadka ka faa'iidaystay deeqda raashinka ee gaaraya ilaa iyo kunka qoys islamarkaana ka kala yimid dhammaan deegaanada hoostaga degmada jilib ayaa u baahnaa sida ay u sheegeen warbaahinta islaamiga landulus waxayna sidoo kale raashin qaybintan ku soo aaday xilli ay baahi weyn u qabeen bulshadii ka faa'iidaysatay deeqdaasi mahadsanid walaalka dhuubow wilaayadii islaamiga baay ayaa dowladdiin ah u soo gebagabaysay howlwadeenada maktabka sakawaadka degmooyinka ee deegaanada wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa si ambaqaadaya warbixintan dowladan oo dhowr maalin oo xiriira socotay waxaa loo qabtay mas-uuliyiinta degmooyinka ee maktabka sakawaadka wilaayada islaamiga ee baay iyadoona lagu bixinayo duruus kala duwan oo muhiima munaasabadii lagu soo xirayay dowladan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee baay culummo iyo mas-uuliyiin kale sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan abu muslim oo ka mid ahaa culummadii munaasabadda ka qayb gashay dhanka kalena qayb ka ahaa macallimiintii dowladda bixinayey ayaa kelimadan goobta ka jeediyey nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis saxiixeynka ku sugan wuxuu yidhi maa min cabdin yastarciihi illaahu caza wajal calaa raciyatin yamuutu yowma yamuutu aashan liraciyatihi riwaayo kalena waxay ahayd wa huwa haashun liraciyatihi ilaa lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama riwaayo kalena waxay ahayd ilaa xarama allahu calayhi aljanna qof ma jiro mas-uuliyad loo dhiibay oo ummadda uu mas-uul uga yahay maalinku geeriyoonayana uu dhinto isagoo khiyaaneeyey khiyaano iyo meel uga dhacay mas-uuliyaddii ilaa jannada carafteeda ma helayo riwaayada kalena waxay leedahay ilaa jannada waa laga xarimaya oo geli maayo qaar ka mida ardayda oo goobta ka hadlay ayaa soo bandhigay qeybo ka mida duruustii ay qaateen iyo kutubadii kala duwanaa ee dowladda lagu siiyey kitaabada waxaa ka mid ahay kitaab ay ku qoreed almas-uuliya fi lislaam waxaa ku xiga umalaynaya alwalaa walbarac waxaa ku xigay athabaat cala alhidaaya saddex waxaa ku xigay alkhiyaana waxaa ku xigay xifdu alamaana waxaa ku xigay asbaab tuciinu calaa xifdi alwaqti allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan alamaanatu amaanada hiya imaanada kulu ma atamana allaahu kulu maa shay dhammaantiis waay atamana allaahu alle subxaanahu watacaala bamaarnamay buu imaaneeyey misaanad ka aamini alcabda addoonkaba ka aamini calayhi maaga min qaliilin ow kathiirin wal yar iyo wal badan walba hadan falbeytu guriga amaanatun waa imaanuu maana guriga ilaahay subxaanahu watacaala lan ka makanyaysii marnamay bo imaano oo ilaahay subxaanahu watacaala aan dhiibiyo haddii ilaahay subxaanahu watacaala aan sii fadno gurigaba mahelan walwalaayatu walaayadana markamaybu ah amaanatun yaan imaanow ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee bay sheekh xamse abujacfar isagoona faahfaahin ka bixiyey dowladda dowre maalmaha socti oo aqoon isweydaarsii walbarasha waajibaad fara badan lanas sheegow ka saabsan hayti yaa ookinin gebagabaawa hayta ilaahay fadlijee subxaanahu watacaala ilaahay maynaysee amni iyo salaama yanaysay alxamdulilah nicmo weyn waay intaasii dhan ilaahaya yaninka daagi maalmihii dowradii iyo duruusta iyo aqoon isweydaarsigaasi khayrkaasi fara badan nin socdo waa nicmo ilaahayna siiya subxaanahu watacaala ugu dambeyn waxaa waaliga uu faahfaahin ka bixiyey hadaafta iyo ujeedada raggan la isugu keenay kow hortaa ragga maylo kuyaaba rag gobolka walaayada ka cusub oo walaayaad kale ku kooy inay ka jaraan isbarasho raggii maktabka ka shaqeeyay degmooyinka gaar ahaan hormuudka ku haaye shaqadaasi iyo camalkaasi khayrka badan le ka haay iyo labtasho in isbaradan khayri wanaag iska baradan qodoba hayti ani tanshiid la sameey oo shaqadii nashaad lan hela oo lan soofay qalbiga lan soofay wadakir fa ina dikra tanfacu lmuminiin waanada muminiinta wal antaraas marka in lis waanayo qalbiga lan soofay shaqadii karkaar lamaad lan qaadad yaana hadaf ahayd ahdaafta weliba xoogga lan saaray ani meydaanka ha ku dhalaalona lambaahinya ku marata ugu dambayntii xildhibaan ka tirsan kooxda riddada ayaa sheegay in walaac xoogan ay ka qabaan in mujaahidiintu ay la wareegaan dalka soomaaliya kadib bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan haya murtada cabdulaahi kulanajiis oo ka mid ah xildhibaanada dawaaqiidda ah ee kooxda riddada soomaaliya ayaa waraysi uu siinayay warbaahinta ku sheegay inay welwal ka qabaan amniga kooxda riddada haddii ay baxaan ciidanka kufaarta afrikaanta murtadkan ayaa maruu arrimahaasi ka hadlayey waxa uu sheegay in haddii atamis baxdo ay dalka la wareegayaan mujaahidiinta taasna ay cabsi ka qabaan wuxuu intaasi raaciyey in kooxda riddada soomaaliya aysan haynin maleeshiyaadkii la wareegi lahaa amniga deegaanada ay ka baxayaan ciidanka kufaarta atamis sidaas daraaddeedna ay khatar ugu sugan yihiin deegaanadaasi inay mujaahidiinta la wareegaan isagoo sii hadlayay ayuu ku eedeeyey madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurgurte inuu burburiyey maleeshiyaadkii riddada kadib markii uu dagaalo geliyey
wax kala wareegaba amnigii male intay ku baxaysa annaga ciidan dowladeedba ma hayne deegaankeena waxa haya waa umad kale ciidanka dowladeed saa burburiyey aw ciidanka dowladda sodwesn ciidan dowladeeda xukumo degmo kasta etoobiya joogtay haysay sodwesi waa aragtay degmo kasta etoobiyaan baa haya shabaab baa la wareegaya haddaan la helin ciidan bedel lamana hayo lamana dhisna mana soo socdo mana muuqdo dhanka kale ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa isaga guuray saldhigii ay kaga sugnaayeen deegaanka caynceyglow ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada afrikaanta ah ee saldhiggaani baneeyey ayaa ka socday dowladda kaafiradda ah ee burundi waxayna kufaartaani deegaankaas uga sugnaayeen tan iyo sannadkii labada kun iyo tobankii amniga waddada isku xigta muqdisho iyo jowhar ayuu kufaarta afrikaanta ah sheegi jireen inay ka sugayaan deegaanka celceglow wuxuuna saldhiggan ay banneeyeen soo duulayaasha noqonayaa saldhiggii saddexaad oo ay ciidamada burundi banneeyaan inta lagu guda jiro bishaana
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa nagayntaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu